hawsha guriga baylin horumarka dalkooday heganu yiino hufnaanbay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yiino hufnaanbay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano horsacodka geediga dhankooday hantaano horsacodka geediga dhankooday hantaano walaf dhabar haweenku yeeriyo iyo hayin dulqad badan kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka haweenka ee raadiyo berula barnaamijka waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah sacdiye maxamed maxamuud waxaa farsameynaya cabdinajiyo oweys isxaaq
ayagoon hadiyo jeer hawsha guriga baylin horumarka dalkooday heganu yiino hufnaanbay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yiino hufnaanbay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga dhankooday hantaano
toddobaadkan waxaa barnaamijka haweenka ee raadiyo beerla diiradu ku saaraynaa sida lagu horumarin karo hindiya dhaqanka dalkeena waxaana barnaamijka haweenka ee raadiyo beerlo marti inoogu ah sahra ibraahim iyo iqra guuleed oo ka mid ah gabdhaha waxbarta ee ku nool magaalada beledweyne waxay inoogu waramayaan sida lagu horumarin karo hindiya dhaqankii soomaalida ee sii dabargo-ayo
dhaqanka soomaaliyeed waxaa loo horumarin karaa in la qabto xaflado oo lagu soo bandhigo dhaqanka ay soomaalida leedahay maadaama dhaqankeena uu yahay wax soo jireen ah oo wanaagsan jiilka dambe ee hadda soo baxaya ama soo korayana aysan waxba ka garanaynin waa in laga gadaa dhaqankeena oo la baraa oo lasoo bandhigaa oo dunida caalamka meeliis kala duwan oo dhan laga gadaa oo lagu horumariyaa oo maaragtay la shaaciyaa macnaha inaa dhaqan leenahay soo jireen ah maxaa la dhahay aan ku dhaqanno inaan leenahay bulsho waliba oo konkan ku nool dhaqan bay leedahay waa in anaga macnaha dadka u sheegnaa oo anaga aan shaacina dhaqankeena hindiya dhaqanka soomaaliyadii hore iyo kuwa hadda midkeebaa fiican ayaa isleedahay hidaha iyo dhaqanka soomaalida kii hore iyo ka hadda kolley waxaa fiican kii hore maadaama hadda dhaqanka uu sii dabargo-ayo sababo la xiriira in maaragtay jiilal cusub ay soo korayaan badanaa dadka waxay ahaayeen dad baadiyaha ku dhaqmo oo baadiyaha ku nool xitaa hadday magaalada joogaan kaljarkooda uu adkaa oo wax la fahmi kara uusan ahayn laakiin hadda wax la fahmi kara marka aa kuleeya waa macnaha wax ay dhalinyarada hadda ay fahmi karaa ma ahayn maadaama hadda jiil cusub uu soo baxay uu soo korayo dhaqanka ay hadda soomaalida haysatana kolley kii hore ka fiican oo marka isbarbardhig lagu sameeyo waa wax iska cadkaa si joogtaa loo isticmaali jiray oo loogu dhaqmi jiray laakiin hadda ma jiraan wax si joogta loogu dhaqmo
dhalinyarada maxaa sabay in inta badan aqoon u lahayn hindiya dhaqankeena dhalinyarada aan inta badan aqoonta ka haysan waxyaabaha sababa waxaa isdhihi karaa waxaa waaye inaa dhaqankii sii dabargo-oo kale oonan badanaa la isticmaalinba dhaqankii oo dhaqamo wadamo kale inaan haysan oo kale oo maleysid wayba jiraanbo waalasha qaar oo maxaa ladahay la isticmaali jiray waagii hore hadda lama isticmaalo xitaa ma laha wayba dabarga-eenba marka waxaa sababay inaana micnaha uu dhaqanka sii dabargo-ooyo oo aysanba kusoo gaarin ayaga jiilasha hadda soo korayo taas ayaa sababta isdhihi karaa in macnaha dhalinyarada hadda soo kacaysaysan dhaqanka waxba ka garanin
adi maxaa ka taqaanaa hindiya dhaqanka soomaalida
aniga kale hadda jiilasha soo korey aan ku jiraa laakiin haddana saasay taa dhaqanka soomaalida waa ka warqaba oo waxyaabo badan oo aqaan ah kamid ah aniga hadda dha- jiilasha soo korey aan ku jiraa laakiin dhaqanka soomaalida boqolkiiba sagaashan waa ka warqaba sidii loo noolaan jiray waxyaabihii la isticmaali jiray xaalad siday ahayd Een, weli xitaa waxaa u maleysaa an dhaqanka soomaalida inaan ku dhaqmo ani waxyaabo kamida gurigeena waa laga helaa sida ayinka masafta gambarka em, oo maxaa ladahay laga sameeyey waxyaabihii hore oo dhaqanka soomaalida ahaa
Een, maxaa kamid ah hidaha iyo dhaqanka soomaalida ee sii dabargo-ayo waxaa kamid a dhaqanka soomaalida waxyaabaha kamid oo sii dabargo-ayo een, gambarka oo kale een, fidiqa ya fidiq ma ahayn usubo gabadhuhay sheegaysayaan waxaa kamid a waxyaabaha sii dabargo-ayo oo dhaqanka soomaalida ah een, galaha ayinka masafta gambarka oo laga sameeya waxyaabihii hore kurbinta een, maaragtay qaandada oo laga qoro geedaha waxyaabahaasoo dhan way sii dawargo ayaan hadda oo laga- lagama helo magaalada hadday dhex marto boqolkiiba bo- boqolkiiba waxaa heleysaa hal haddaa raadisid taasna waxaa sababa isdhihi karaa inaanan annaga dhaqankii aanan ku dhaganaanin oo aanan ku dhaqmin oo maaragta waalidiinteena sina iyaga ugu dhaqmi jirin is- annaga noo soo gaarsiinin taasay sababta
sidee ayaa lagu soo nooleyn karaa hidaha iyo dhaqanka sii dabargo-ayo waxaa loo soo nooleyn karaa dhaqanka in dib loo isticmaalo dhaqankeenii oo ku noqono oo waxyaabaha hadda isticmaalayn aan iska dhaafno oo waalasheeni hore oo dhaqanka noo ahaa oo dhaqanka soomaalida lagu yaqiini aan isticmaalno oo dhaqankeenii ku noqono oo waxyaabaha aan iska gadeyno oo bulshooyinka kale ay leeyihiin bulsho walba dee dhaqankeedii hadda ku nooshaha laakiin anaga ka soomaali ahaan marka naloo eego waxaad u maleysaa inaan dhaqamanka bulshada kale aan jecelnahay inaan ku noolaano ama aanba ahaanaba marka waxaa loo soo nooleyn karaa inaan dhaqankeen anaga dib u soo ceshano oon anaga ku dhaqanno maxaa bulshada kula talinaysaa bulshada soomaaliyeed waxaa kula talin lahaa inay dhaqankoodii ay ku noolaadaan ay soo ceshtaan oo dhaqamada bulshooyinka kale ay leeyihiin ay haystaan ay iska dhaafaan in waalasha qaar oo kurbinta masafta ayinka gambarka la isticmaali jiray in hadda la isticmaalo hadda waxaa arkeysaa kabsoo qaboo kale qof waxaa rabo inuu soor karsado awal waagi hore soorta waxaa lagu karin jiray ayin iyo masaf masafta waxaa la sameyn jiray badalka ayaa lagu kala sooci jiray ayinkana waa lagu qasi jiray oo anaga meeshan hadda qaanda ka haysano ayinkaa la isticmaali jiray hadda waxaa u maleysaaba dadkii inayba dhaqanka ka guureen wayba ka guureen u maleysaba maba ahanba tan waaba laga guuray waxaan jeclaan lahaa inay dhaqankooda dib u soo ceshtaan weelashooda isticmaalaan dhaqamadan kale ay haystaan ay iska dhaafaan
yaa isleedahay qeybta ugu badan wuu ka qaadan karaa soo nooleynta hidaha iyo dhaqanka soomaalida waxaa isleeyahay een, in macnaha dhaqanka dib loo soo nooleeyo waxaa qeyb muhiima ka qaadan karo een, dumarka ama hooyooyinka gabdhaha maadaama ay yihiin lafdhabarta bulshada ama qofka xaaladu weliba ku dhex jiro oo een, reerka een, soo aas aaska dhaqanka reerka waaye reerka hadduu dhaqankii hore ku dhaqmo waa waa lala wada qabsanaya faamilka dhan way la qabsanayaan way ku noolaanayaan way sameynayaan laakiin hooyadii haddiinaba ku dhaqmin dhaqankii hore dee ciyaalkii way adag tahay inay ku dhaqmaan dhaqanka hore sababtoo ah waalidkii hayo oo gacanta ku hayo tarbiyadii gacanta ku hayo oo dhaqankii maaragtay waxyaabihii muhiimka ahaa baraayabu een, ma ma baraayo oo ma tusaayo taas waay marka een, waxaa u leeyahay waa inay haweenka ka qayb qaataan dhaqanka ayagaan dib usoo nooleyn karo xalka muxuu yahay maadaama uu sii dabargo-ayo hidda iyo dhaqankeena xalka kolley wuxuu yahay in dhaqanka dib loo soo celiyo un xal kale ma jiro adiga ma jecesha inaad ku faantid hidaha iyo dhaqankeena aniha waa jecelahay inaan dhaqankayga ku faano oon isticmaalo oo maxaa la dhahay aan ka warqabo walow aan hadda waxyaabo badan aan ka warqabo aysan jirin haddana saasay taa dhaqankayga waa ka warqabaa Een, oo dadka qaar waaba dhaamaa aniga dadka qaar waxaa laga yaabaa inayba dhaqanka aad sheegaysa muxuu yahay waalkan muxuu yahay inaa lagu dhahabo laakiin ani waxaaba jecelahabo inaa dhaqanka hadda kadib barto oo maxaa la dhahaa ku dhaqmo oo waalasha qaar aan barto dhaqamada qaar waxyaabaha qaar oo la sameyn jiray xaaqinka oo kale inaa barto qaabka loo sameeyo galaha sida loo sameeyo inaa barto waa jecelaha waxyaabahaasoo dhan walow aanan hadda garanaynin weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka haweenka ee raadiyo beerula markaana waxaa ku soo dhawaataan heeska dhextaalka barnaamijka
abadhabaaro oo dhibta ka hortago dhexdhexaad iyo dhaqan ma u lahayn asidaa dhanba dhaqan waa u lahayn abadhabaaro oo dhibta ka hortago dhexdhexaad iyo dhaqan ma u lahayn asidaa dhanba dhaqan waa u lahayn heer la dhaafinoo dhagalaylaho isku dheelitiina dhaqan ma u lahayn asidaa dhanba dhaqan waa u lahayn heer la dhaafinoo dhagalaylaho isku dheelitiina dhaqan ma u lahayn asidaa dhanba dhaqan waa u lahayn ee dhuuro oo dhaqsa loo qariyo fidhinkii dhexyeere dhaqan ma u lahayn asidaa dhanba dhaqan waa u lahayn ee dhuuro oo dhaqsa loo qariyo fidhinkii dhexyeere dhaqan ma u lahayn asidaa dhanba dhaqan waa u lahayn
intaasi aanu gudubnay heeska dhextaalka barnaamijka haweenka ee raadiyo beerula
hiddii dhaqanka waxaa lagu horumari karaa ugu horeyn wacyigelina la sameeyo tababaro la sameeyo lasoo bandhigo waxyaabaha hiddii dhaqanka la fahansiiyo bulshada orto hiddii dhaqanka muhiimadda uu leeyahay ee, hadda wuu sii gurayaa ee, hiddii dhaqan maba jirobo laakiin waxaa lagu soo nooley karaa tababaradaas iyo bulshada in meel iskugu keeno hiddii dhaqanka muhiimadda uu leeyahay la baro ugu horeyn hiddii dhaqanka hore ayaa wanaagsanaa hadda maba jiroba hiddii dhaqan sababta ah dadkii waxay ku daydeen waxyaabaha ee dibadahaas iyo dadkii shisheeye ayay ku daydeen waxyaabahoodii ayay isticmaalayaan waxyaabihii hiddii dhaqanku u lahayn dhan waa laga guuray waxyaabaha sabab maxay tahay in dadkii aad ugu bataan waxyaabaha dibadahaas laga keenay inay isticmaalaan ayna ku daydaan dhaqan ahaan marka taasna waxay meesha ka baxay in hiddii dhaqankiiba meesha uu ka guuro oo yacnii uu sii sii dabargo-o hiddii dhaqan waxyaabaha u lahayn waxyaabo badanaa ka mid ah oo halkaan lagu soo koobi karin haddii aan im- ee, xoogo aan ka taataabto waxaa ka mid ah hiddii dhaqan waxaan u lahayn cambuuladii daangadii ee, sidoo kale alaabaha oo kale hiddii dhaqanka waxaa ahaa haaqankii daramihii ee, sidoo kale fandhaalkii soorta midkii lagu ridayo qaando ayaa lahayd oo soorta lagu rido cunadii kii dherigii oo eh, sidoo kale maraqa lagu kari jiray Ee, waxaa jiray haaqin sidoo kale masaf xaarin waxaasi dhan hadda way sii dabargo-ayaan dadkii maba gadanayaanbo hadda magaalada hataa waa way yaalaan dad sameeyaa jiro marka dadkaas sameeyo in la dhiirigeliyo alaabihii laga gato yacni alaabihii hidiyi dhaqanka la soo celiyo bulshada uu baaqaya oo hidiyi dhaqankii sii dabargo-ay lasoo nooleeyo jiilba jiil ayaa sii nooley karo yacni dadkii horo waxyaaba ay ku dhaqmi jireen waa waxyaabo wanaagsanaa Eh, marka in lasoo nooleyna aada bay u wanaagsan tahay Eh, dhalinta eh, mar walba hadday sii nooleeyaan jiilba jiil ayuu sii gaarayaa dhaqankii wuuna sii badanayaa waxyaabahaas dibadaha laga keeno waxaan ugu maarmi karnaa in beeraheenii eh, falashadii beeraha iyo wax soo saarkii beeraha uu bato hidii dhaqankana wuu soo noolaanayaa waxyaabihii dalageenii cunisteeda la badiyo eh, soo saarkii beeraha la bariyo la badiyo bandhigyada la badiyo meeraha eh, meelaha eh, bandhigyada ka dhaco kale mar walba lagu soo bandhigo waxyaabaha hidii dhaqanka ah dadkana ay iibsadaan waxyaabaha hidii dhaqanka u lahayn ee guryahooda ay ka muuqdaan ee guryahooda mar walba ay ku sharxaan ee, cunista ee, dalagyadeennana ay aada u badato marka waxaasi dhan markay soo laabtaan waxaa badanayo in hidii dhaqankii dib ugu soo noolaado laakiin hadda wadamada shisheeyaa lagu daydaa alaabihii xagga laga keenay aada u isticmaalaan dadka marka hidii dhaqan maba jiroba wuu sii dabargo-ayaa marka bulshada waxaan ugu baaqayaa inay u istaagaan soo noolaynta hidii dhaqanka ayaan agabkii alaabihii hidii dhaqankana dib loo soo celiyo Ee, xalka sidaas ayaa ah hidii dhaqanka lagu soo nooley karaa waxaa ka qayb qaadan karo hooyooyinka ileen dadka hadda soo dhalanayo waxaa hor hor hor hor horumar u ah hooyooyinka inay bilaabaan ayagii lagu daydo inay alaabihii soo bandhigaan hooyooyinka xirfadaha loo kale in la dhiirigeliyo oo alaabahooda markay soo saaraan oo kale laga iibsado taasi waxay marka ay dib u soo nooley kartaa hidii dhaqankeena in alaabihii dhan isticmaalkoodii loo bato la soo celiyo hooyooyinka alaabaha samey jiray ay noqdaan tiim isku xiran ay bandhigyo la sameeyo alaabihii dib loo soo celiyo Ee, dalageenana aada loo isticmaalo waxyaabahaas dhan marka waxaan ugu maarmi karnaa in hidii dhaqankeenii dib usoo laabto waxaan ugu maarmi karnaa waxyaabahaas dibadaha laga keeno ee dhaqankeenii bedelay inaan yani la soo celiyo hidii dhaqankeena hidii dhaqanka aada buu u wanaagsanaa Ee, waxaan wuu- waa wanaagsan buu ahaa kii hore dadkanne hadda waxaa umaleysaa dhaqankii dhan ba inuu guuray oo dhaqan shisheeye baan ku dhaqanno guud ahaanba dhegaystayaal waxaa intaasii kusoo gebagabeynayaa barnaamijka haweenka ee raadiyo beerla barnaamijka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah sacdiye maxamed maxamuud waxaa farsameynaya cabdinijiyo oweys isxaaq inta barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaa idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dedalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga